iskuulka nawaawi ee magaalada boosaaso ayaa laga qubday haflad lagadaa fry lab kombyuter saynes oo casri ah waanu isuweellada doona iskuulka walibana mashruucun hirgeliyey hay-adda tadaamun oo ku dhowaad soddon sano ka shaqeeyasi horumarinta walbarashada munaasabada walibaa ku qayb galay aqoon-yahana macalimiin maamulka iskuulka mas-uuliyiinta hay-adda waalidiin arday iyo marti sharaf kala madaxa walbarashada hay-adda tadaamun cali cabdijabaari waliba uuse ku hadlay muhiimada laabkan uusu angleeyay ardayda iskuulka
runtii wixii xog ahayd waxaa bixiyey injineerka oo inoo sharaxay laabkan iyo qorshihiisa wuxuu ku saabsan yahay iyo naqshadiisa runtii sida akhyaartu hore u sheegeen ama injineerkuba sheegay laabkan waa laab casri runtii oo dugsiyadeenna waxbarashada runtii ku cusub ama kii u horreeyaba ah inta anugu arkay waxaa ka faa'iidaysan kara laabkan halkii mar siddeetan arday baa halka marka faa'iidaysan kara runtii waxyaalo badan baana kaloo looga faa'iidaysan karaa oo hadda annagu waxaan ku bilaabaynaa qeybta i c t-ga keliya laakiin hadhow mustaqbalka waxaa looga faa'iidaysan karaa maadaama xogta hal meel laga kontaroolayo in waxyaalo kale looga faa'iidaysto oo haddii xataa laab sayniskii marka qaarkood looga faa'iidaysan karo hab virtual oo kale ah looga faa'iidaysan karo santar ahaan trainin ahaan lagu qaban karo marka runtii waa ajendayaal kala duwan waa looga faa'idaysan karaa laabkan waxyaalaha runtii ugu muhiimsana ujeedada laabkan loo hirgeliyey waxaa ugu muhiimsanaa sida runtii aan ka wada warhayno teknolojiyaddu maanta waxay ku soconaysaa si xawli ah bay ku soconaysaa weliba gaar ahaan waxbarashada marka la eego covid nneteen wixii ka dambeeyey educational technologyga ama technolojiyadda waxbarashadu kor bay usii kacaysay oo si xawliya ku socotay runtii marka iskuulladeennu inay noqdaan iskuullo la jaan qaadaya teknolojiyaddaas casriga ee xawliga ku soconaysa waa muhiim weeye iskuulka nawaawi boosaaso baa hadda lagu bilaabay oo ibafur u noqday laakiin waxaan rajeynayaa insha alla iskuullo badan oo gobol ku yaalla inay fikraddan ama aidiahan ay ka faa'iidaysan doonaan dhinaga kale maamulaha iskuulka nawaawi ee magaalada boosaaso iyo martadii ku qayb galaya ka dheeradeen muhiimada laabkan uu sangleyay ardayda iyo una kala dardaarmeen iyo sifay lagu faydaysadaan runtii aad baan ugu faraxsannahay in aan maanta joogno gebagabada laabkii kombyuutarka ahaa oo muddo hawshiisa la waday alxamdulilaah ilaah baa marka hore mahadla inoo dhameeyey marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa tadaamun oo xafiiska waxbarashada cali cabdijabaar hadduu inala joogo oo howlwadeen ka ahaa hirgelinta muxuu ahaayeen laabkan haddana uu caamir sheegay in wix allaale muddo ilaa lix bilood toddoba bilood ah wixii soo kordho oo cilado iyo haddii wax jiraan waxaasoo dhan macalinka ku shaqaynaya oo macalin takhasuskiisa leh mata online lagu hagi karo aan wax weyn oo dhibaato aan jirin runtii laabkan wax badan baa loo adeegsanaya keliya ma aha in loo adeegsanayo kombyuutarada in lagu barto keliya saaka waa ku faraxsannahay inaan joogno iskuulka nawaawi iskuulka nawaawi taariikh dheer ku leeyahay puntland iyo boosaaso qof kastoo maanta aqoon ku abtirsadaa waa ugu yaraan maalin ama sanad buu wax ka soo dhigtay iskuulka anu waxaan ka mid ahaa dadkii wax ka bartay iskuulka naawina ka mid ah dadkii maaragtay ay soo saartay aad baan ugu faraxsanahay saaka inaan horumarkan weyn aan qeybka goobjoog ka nahay oo aan maqaanti ka nahay iskuulka tadawarka iyo meesha uu maaragtay technolojiyadda iyo siduu maarata tadawarka intaa leh uu sameynayo laabkan casriga ah ee laga hirgeliyey dugsiga imaamu nawowi ayna hirgelisay hay-adda taas inaannu maanta ka golis ahaan aan ka soo qayb galno aad bay noo farxadgelinaysaa ka tiknolojiyad ahaanna aad bay noo sii farxadgelinaysaayoo waxay nagu sii dhiirinaysaa inaannu laababkan laftarkooda aannu ka qayb qaadano sidii ay u heli lahaayeen ardaydu internetyo ku habboon maadaama shirkadda isgaarsiinta geyiga iyo hormuudka shirkadaha golis ay internetka ugu xawaaraha badan ay bixiso faybarobtiga inaannu barnaamijkan runtii si gaara aanu uga faa'iidayno